In ka badan boqol arday oo baratay xirfadaha gacanta islamarkaana ka aflaxday dugsiga farsamada colaad ayaa munaasabad qalinjebin ah loogu qabtay magaalada Caabudwaaq. Munaasabada lagu guddoonsiinayo shahaadooyinka ardayda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka iskuulka, macalimiin, waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada. Cabduqaadir Naane, maamulaha maxadka colaad ayaa ka warbixiyay ardayda qalinjebisay.
waxaanu ku qabannay xaflad qalinjebin arday laba baaja baajka koowaad oo bilowday dii bishii saddexaad baajkii labaadna oo bilowday dii bishii tobnaad ardadaas oo tiradoodu ay dhan tahay arday arday ardadaas oo kala baratay korontada biyogelinta veterinariga tayloorinka caafimaadka asulary nersiska iyo buud senarka insha allah waxaan rajaynaynaa arday walba oo qalab agabkaa la siiyey inuu wax ku qabsado waxaana fuliyey mashruucaas oo taabageliyey auga waxaana imbalotigeleeyey oo fuliyey hay-adda jasbo Qaar ka mid ah marti sharafta kasoo qayb gashay munaasabada ayaa bogaadiyey.
qalinjibinta ardayda ee colaad i b t vet center ee mashruuca ee sets project oo ay f- ee, maalgelisay hay-adda ee, european union ayna fulinayso hay-adda c i s p waxaa halkan ee, hambalyo ugu dirayaa ardaydii ee kasoo qalinjibisay ee skill trainingkaasi oo lix bilood ah Ee, insha allah waxaan rajaynaynaa ee, inay ardaydaas iskiilada ay meeshan ka barteen ay ee, munaafacad ay ka helaan oo ay ku shaqaystaan waxaan leenahay waa horumar fiican ardada waxaan u rajaynaynaa wixii aad barateen ka faa'iidaysta adduunka waxaa lagu shaqaystaa waa xirfadda aad barato Dufcadan waa dufcadii koowaad ee ka aflaxday dugsiga farsamada gacanta ee colaad tan iyo markii la aasaasay.